raashinkaas waxaa loo keenay dad baa loo keenay wax dad cuni karana ma ahan wax dad cuni karo ama dad cuni karo ma ahan duunyadu xataa ma cuni karo bal dad iska daayo duunyada xayawaanka ah ma cuni karo waddankaana duunyaba ma joogto duunyadu waayo hore ka hayaantay oo dadkan baahidaa wax loogu keenayo waxaa layi dad baa la siinaya waxa weeye waa raashin dhacay weeye waa dhacay raashin dhacay weeye markiisii horena masabadaa ugu qaalisan iyadoona sabad malo wax awal adduunkao dhan laga yaqaan weeye wax la cuna ma hadda waxaa la isku haystaayo uu meesha taagan yihiin saddex maalmood hala celiyaa hala celiyaa la yidhi meeshii laga keenay xafiiskii laga keenay ha lagu celiyo dadkii wadana waxay leeyihiin ma celin karee hanaloo daayo oo hala dejiyo wixii ka dambeeyana halaga dacwiy hadda kollaa indhahay waxaan ku arkay hadda saddex baabuur baan indhahayga ku arkay jiddi raashinkaasay sidaan jiddi raashinkaasay sidaan aan caaqabada lahayn oo dadka maxastaa abaarta ku dhacday oo sheeg iyo sheeg iyo caruur bale loo sido waa waxaas weeye waxa loo sidaa
waxay ka cabanayaan raasin dhacay weeye dadweynuhu waxay yidhahdeen raasinkaas annaga in nala ka celiya baan codsanaynaa maamulkii iyo guddoomiyihii baa loo tegey maamulkii iyo guddoomiyihii raasinka hala qaato guddoomiyihii buu yidhi qoladii maamulka waa diiday waxay yidhahdeen raasinkaas shacabka ma ogola waxaan ku talinaynaa in layska cesho intii yani maaragta dadkaas ee raasinkaas yani uu dhib keenin ha ma garat kolle hadda laba baabuur baa taagan anugu laba baabuur baa arkay oo hadda steeshka ku jidho lagu xareeyay shalay markii xoogaa nabadgelyadii laga baqayba inay maaragtay yani ay dadku ay dad wax ku dhimaan hay dadku waa diidan yihiin maamulku laftigiisu iskuma raacsana gudoomiyihii raasinka ha la qaatay yiri laakiin inta kaleeto odayaashii deegaanka awan guddiga ahaa iyo konsolka wixii ka jira